يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين
kuwa xaqa rumeeyow ha xarrimina waxyaalaha wanaagsan oo alle idiin banneeyey hana xadgudbina hubaal alle ma jeclo kuwa xadgudba